wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyo dalsan oo hadahan oo kale a si toosa uga dhageysataan xarunta idaacadda aan ku leenahay magaalada muqdisho qodobada warkana waxaa kamid a
howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab oo ciidamada dowladda ay ka badaan gobolka mudug
dowladda jabuuti oo ka hortimid damaca itoobiya ay ku dooneyso badda soomaaliya
xildhibaan ka tirsan ama xildhibaan maxamed cajiib oo deeq xoolo ah ku wareejiyay ciidamada xooga dalka iyo dibuxoreynta deegaanka ee ku sugan degmada celeer
ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyey magaalada beledweyne
hogaamiyaha a c c hombalyo u diray madaxweynaha dib loogu doortay maamulka puntland saciid cabdulaahi deni
dowladda soomaaliya oo si kulol uga hadashay wariyaal lagu xiray magaalada hargeysa warka dibadda warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa qeyb ka noqon doona israa'iil oo weerar ku qaaday magaalada qaanyunis iyadoo sheegtay inay ku disho afartan xubnooda ka tirsan xamaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqosho wanaagsan dhageystayaal waa maalinimo talaada taariikhduna waxa ay ku astaysan tahay sagaalka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo afar waxaanaad kusoo dhawaataan warkii aada maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan waxaana la diyaaraa anigoo maryan ladana xuseen iyo sidoo kale wariya cali aadan
aan ku bilownay howlgallo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka sameeyeen gobolka mudug sida warkaan uu ku dheereynayo cabdisalaan juulo shaakir
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa daraawiista galmudug iyo ciidamada deegaanka ayaa howlgallo ka dhana al-shabaab waxa ay ka wadaan dhulka miyiga ah ee koonfurta gobolka mudug ku yaala howlgalkan ayaa ka socda waqooyiga caad waxayna ciidamadu ku guuleysteen in al-shabaab ay ka saaraan dhulka miyiga ah oo ay ku sugnaayeen waxaana ciidamadu ay la wareegeen gacan ku-heynta deegaanka cali dhaabe iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka mudug saraakiisha hogaamineysa howlgalka ayaa sheegay in howlgalka weli socdo al-shabaabna laga saarayo dhulka miyiga halkaas oo ay hadda ku sugan yihiin ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dib u xireynta dalka dowlada soomaaliya ayaa sheegtay in howlgallada ka socda koonfurta gobolka mudug dhowaan lasoo gebagabeyn doono dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ayaa guud ahaan dalka ka socda waxaana dagaalkan iska kaashanayaa saaxiibada caalamka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada dib uxireynta dalka guud ahaanba waxaana inta ugu badan howlgalladaasi guud ahaanba ay fuliya ciidamada xooga dalka iyo kuwa dib uxireynta dalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kal hore ku dhawaaqay dagaalkan ka dhanka ah al-shabaab wuxuuna sheegay in dagaalka uu noqon doono mid sii socda ilaa ay laga guuleysto dagaalamayaasha al-shabaab waa sida hadalka u dhigaye wejiga labaad ee dagaalka ayaana la filayaa in dalka uu ka bilowdo
aada baad umahadsan tahay wariye juulo shaakir dowladda jabuuti ayaa ka hortimid damaca itoobiya ay markaasi ku dooneyso baddeena soomaaliya sidaa warkan uu ku eegayo waryahayaga saleebaan cadaala
raali hada dhegeystayaal warkaas dib aad ka maqli doontaan dhanka kale markaan haddii aan eegno xildhibaan cajiib oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa deeq xoolo ah ku wareejiyay ciidamada deegaanka iyo sidoo kale kuwa xooga dalka ee ku sugan degmada ceeldheer sida warkan uu mar kale ku faahfaahinayo cabdisalaan juulo shaakir taageero hiil iyo hool loogu muujiyay ciidamada qaranka iyo kuwa dib uxureynta deegaanka ee kusugan degmada ceeldheer ee gobolka galguduud ayaa xildhibaan maxamed ibraahim cajiib oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka kana duulaya arrintaas wuxuu ciidamadaasi u dhiibay deeq xoolo oo nool ama boqol neef oo ari ah boqolka neef ee ariga ah ayuu xildhibaanku ugu talagalay in ciidamadu uu ku taageero garab istaagna uugu muujiyo waxaana gaarsiiyey qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda beesha absiga oo qeyb ka ah beelweynta waciisle ee uu wakiishay xildhibaanka nabadoon xaaji cabdi muxidiin jimcaale ayaa ugu horeyn faahfaahiyey deeqdan xoolaha ah ee wakiilka ugu ahaa xildhibaan maxamed ibraahim cajiib waxaan rabnaa inaan idin dhiirigelino idiin ducayno idin garab istaagno halkaa taagan xoolo yaroo aan ugu talagalnay in ciidamadu ay wax yaroo suugaa ka dhigtaan xoolahaasu waxaa waaye deegaanka dadka deggan waaye akhyaarta halkaan taagan waaye xildhibaankoodiyaa ugu horreeya siyaasiyiinta halkaan taaganaa ku xigta duqowda dhaqankaa ku xigta sida aad u soo istaagteen annagu ma samayn karno laakiin waxaan rabnaa inaan oon wejigiina inta nimaado waxaad qabateenoo wanaagahay waa ku mahadsantihiin idi dhahno nabadoon cabdi cali raage iyo xildhibaan hore axmed xasan cali sacbaweyne oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka absuge ayaa iyaguna ka hadlay goobta xoolaha lagu wareejinayey aadaan uga mahad celinayaa boqolkiiba boqol sida kartida leh oo dadnimada leh oo haddee layd maayo dalka iyo dadka inaad u difaacdaan dhiigooda iyo xoolahooda aad hadaalada u soo istaagteenna aadaan iskaga mahad celinayna waa idin mahad celinaynaa kun jeeraan idin mahad celinaynaa waa idin garab taagannahay waa idinla jirnaa waa idin ducaynaynaa waa idin jecelnahay waa maxawayta idin garab istaagaynaa insha allah waxa aan meeshaan keennay wax buuran ma aha laakiin waa wax laabsami iyo wanaag iyo jacayl ku dhisan inaan idiin nimaada aan idin hor istaagno a annaga waxay noo tahay wax weynoo qiimo leh khaliif cumar macalin nuur oo qeyb ka ah howlgalka dib u xireynta dalka ayaa odayaasha ka guddoomay deeqda xoolaha ee ka timid xildhibaan maxamed cajiib wuxuuna kaga mahad celiyey xildhibaanka garab istaaga uu u muujiyey ciidamada dagaalka kula jira al-shabaab alliance qaraabada noogu timid furunta iyo meesha aan xaaladda aan ku sugannahay ka warqabkeeda u timid waxaan leeyahay waa mahadsantihiin muuqiina aan wax walba ku qaadanaynaa wax la siista lahayn inaad maanta furunta noogu imaataan xaaladdeena aragtaan si guud ciidamada xoogga dalka iyo deegaanka aad aragtaan waa idinkaaga mahad celihaynaa waxaa kaloo barakada xoolaha tirada badanna noo keenteen boqolkiiba boqol aa ku mahadsantihiin
ugu dambeyn korneel maxamed cali culusow iyo korneel macalin farey ayaa sheegay in doorka xildhibaanka uu qaatay ee tahay mid waajib ku ahayd ee uu ku taageerayey ciidamada qaranka ila beriisa noo keena ee na dhiirigeliya wax allaala wuxuu noo keena waa guddoon maadaama maanta boqolwaligo halkan noo joogto oo akhyaartii na og tahay ay gadaal noogu naqayso ama haddaba noo joogto na aad iyo aada u mahadsan waana laydinka guddoomo xildhibaanka xagga jira inta xagga la jirta xoolaha inay soo dhiibeen waxaan leeyahay ilaahay bedelkoodii khayr qaba ha siiyo waana xusiisteen muraadkoodu allah sahlo sareeyagaas cali caraaye cusuble gacmo dulle ayaa xildhibaan maxamed cajiib ku ammaanay ka warheynta ciidamada xoogga iyo kuwa dibuxureynta dalka iyo xoolaha uu soo gaarsiiyey ciidamadaas nahay inaad nagala qayb qaadataan howshaan socota horena waa uga qayb qaadateeno kuwa dibuxuraynto halkan jooga dadkii soo abaabulaya tiino waa ognahay oo hadday qalab tahay u soo dhiibay hadday tahay oo dadka la soo diyaariyey soo diyaarshaa tihiin marka waa ku mahadsan tihiin waxaa kaloon halkan uga mahad celinayaa xildhibaan maxamed cajiib oo runtii ka mid a xildhibaanada deegaan doorashadoodu ay tahay degmadan ceeldheer oo runtii oo akhyaartaanna maaragtay ay ka socdaan soona abaabulay annagana horay noo abaabulay asagana waa u mahad celinaynaa cabdishalaan julashaa ka warbaahinta dalsan muqdisho
dowladda jabuuti ayaa ka hortimid damaca itoobiya ay ku dooneyso badeena soomaaliya saleebaan cadaala ayaa faahfaahinaya qodobkan wasaaradda arrimaha dibadda ee jabuuti ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegtay in jabuuti ay si walaacle ula socday xaaladda ka dhex curaday jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo dalka etoobiya waxay sheegtay in jamhuuriyadda jabuuti oo haatan haysa madax banaanida horuur goboleedka igad ay si xoogan u cadaynayso taageerada ilaalinta gobonnimada midnimada ah iyo madax banaanida dhuleed ee dhammaan wadamada xubnaha ka ah ururka igadaasi oo aas-aas u ah mabaadiida iyo xeerarkii lagu aasaasay ururka midooda afrika ee igad jamhuuriyadda jabuuti waxay ugu baaqaysaa labada wadan ee walaalaha ah inay qaadaan dariiqa wadahadalka si ay uga shaqeeyaan dejinta xiisada ayay jabuuti ku sheegtay war-saxaafadeedka kasoo baxay tan iyo markii ay soo baxday heshiiskii la sheegay in somalilan ay la gaartay dalka etoobiya waxa ay soo daraya wadamada caalamka ah ee siyaabaha kala duwan uga hadlaya khilaafka cusub ee ka dhex gashay- ka dhex dhashay etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya
mahsanid salebaan alcadaala dhanka kale markaan haddii aan eegno ciidamada hay-adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka ee nisa ayaa howlgallo culus ay ka sameeyeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxay kusoo qabteen xubno badan oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sida ay sheegeen howlgalkan oo ahaa mid lagu xaqiijinaya amniga magaalada ayaa waxa ay ciidamada nise kusoo qabteen shabakad al-shabaab ah oo qorsheynaysay inay kasii tallaabaan gobolka hiiraan saraakiisha nisa ayaa warbaahinta dowladda u xaqiijiyey in xubnahani ay al-shabaab markaas xubnahani al-shabaabka ah ay doonayeen inay gobolka hiiraan ugu tallaabaan gobolka galgaduud oo uu ka socdo howlgalka lagula dagaalamayo dagaalamayaasha al-shabaab hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa ayaa muddooyinkii dambe howlgallo qorsheysan ku beegsanaysay dagaalinada al-shabaab kuwaasi oo ay markaasi ku dishay ama kuwaasi oo ay markaasi dagaal adag kula jirto xilli gobolada dalka uu ka socdo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab tan iyo markii uu bilowday kacdoonka dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ayaa kooxdu waxa ay markaasi een ku weysay gacan ku-haynta deegaano badan kuwaasoo qaarkood u ahaa saldhigyo muhiim u ah kooxda inkastoo ay dhowaan si rasmi ah u bilaabi doonaan wejiga labaad ee dagaalka dowladda federaalk soomaaliya kadib marka uu soo idlaado wejiga hore ee dagaalka oo hadda dhammaystirkiisa uu socdo sida ay tilmaameen saraakiisha dowladda sida loo gudageli lahaa wejiga xiga oo ka badnaa ama ka xoog badnaan doona kii hore
markaana hogaamiyaha s c qaatumo cabdiqaadir axmed ow cali firdhiye ayaa hambalyo u diray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo mar kale loo doortay inuu noqdo madaxweynaha puntland hogaamiye firdhiye waxa uu bogaadiyey shacabka iyo hay-adaha dastuurka ee puntland sida habsamidii leh ay uga shaqeeyeen in doorashada puntland ay ku qabsoonto jawi nabdood oo xasiloon hogaamiyaha s c qaatumo ayaa sheegay in alla uga bariyo madaxweynaha la doortay in xilka u fududeeyo lana garab galo mas-uuliyadda culus ee markaasi loo igmaday ugu dambeyntii hogaamiyaha ayaa xusay in maamulka iyo shacabka esi qaatumo ay garab istaagsan yihiin shacabka iyo maamulka puntland
dhanka kalena markaan haddii aan eegno dowladda federaalk soomaaliya ayaa si kulol uga hadashay xarig ay markaasi somalilan u geysatay wariyaal ka shaqeynayay deegaanadaasi Daga- waxaa markaasi la tilmaamayaa in somalilan ay xirtay wariyaal markaasi een ka tirsan warbaahinta ama warbaahinta ka howlgasha gudaha somalilan iyadoo markaasi siyaabo kala duwan kusoo eedeysay dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inay aada uga xun tahay tallaabooyinka guraacan ee maamulka somalilan ay isugu dayeyso inay afka ku qabato warbaahinta iyo dadweynaha gobolada waqooyi ee dalka kuwaas oo ka dhiidhinaya is-afgaradka sharci darrada ah ee xadgudubka ee ku ah gobonimada iyo sharafta dadka soomaaliyeed ee ku aadanaa heshiiskii badda ee muuse biixi iyo abi axmed dowladda soomaaliya ayaa hay-adaha amniga maamulka somalilan waxa ay ugu baaqday inay ka waantoobaan heelinta iyo garabsiinta is-afgarad sharci darro ah iyo damaca etoobiya ee ku dooneyso inay ku qaadato dhul iyo bad soomaaliyeed taasoo khatar ku ah mustaqbalka iyo karaamada dadka gobolada waqooyi ku nool iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaa dowladda soomaaliya ay si buuxdo u bogaadisay ugana mahadcelineysaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolada waqooyi sida lagu yaqaanay meel adag ka istaagay qadiyadan inkasta oo markaasi ee diiday damaca guraacan ee etoobiya ay ku dooneyso inay ku qaadato qeyb ka mid a badda iyo dhulka soomaaliya
guud ahaana dhagaystayaal warkii aad kala socoteen raadiyaha dalsan wanaga intaasi nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel